Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa dhagax dhigay waddo interloog ah oo laga hirgeliyey waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Kaaraan, ganacsato, odayaasha degmada iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada degmada Kaaraan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa ka waramayay wadadan.
xaqiiqatan waxay sharaf weyn u tahay guddoomiyaha degmada oo dabcan in badan ba aan degmada joogin iyo dadka reer kaaraan oo ayaguna isku tashaday ayay sharaf u tahay in degmada kaaraan maanta new kaaraan la yidhaahdo laamiga hadda aa aragteen oo degmada hormara oo ilaa liido taga sida uu u qurxoon yahay uu u nalaysan yahay ee nadaafaddiisu ay u qurxoon tahay wuxuu tusaale u yahay magaalada muqdisho tusaale u yahay halkaas ayaa horta la rabaa meel kasta ama laami ha ahaato ama interlog ha ahaato la dhiso nadaafaddeedana in la ilaaliyo hadduu ilaahay yidhaahdo maxaa yeelay waddadu qurxoonaan maydo haddaan nadaafaddeeda la ilaalin jidkan hadda aan taagannahay xaafadaha dhexdooda horta sideedaba waxaa loogu talagalay jidadka waaweyn maahanoo maynkaahe interloogyadaas ayaa loogu talagalay jidkan hadda laamiga kalena inuu u dhaco kana hadda uu isku xiro aada iyo aad ayay muhiim u tahay oo baabuurtuna halkaana ka soo leexan kara halkaana ka leexan karto waxaan leeyahay hambalyo dadka reer kaaraan waxaan leeyahay maamulka hambalyo ma jirto xaqiiqatan dad xunna ma jirto ma jiraan degmo xunna ma jirto waxay u baahan tahay maamulka markaas hogaaminaya dadkaas inuu yahay maamul aragti leh dadkiisa kasba kara wax u sheegi kara ku qanci kara waxa horumarka oo dadku ay rabaan ama maamulka gobolka uu rabo ama dowladdu rabto qofka markaas meesha joogaa inuu ku qanci kara la rabaa faarax caddaani waxaan aad iyo aada ugu ammaanayaa nasiibkiisana ilaahay ka dhiga markii uu yimid in degmadu dardar xoog leh dhan kasta maaragtay ay maaragta ka muuqatay wadadan ayaa muhiimad weyn u leh isku socodka dadka iyo gaadiidka taas oo ay dhisi doonaan bulshada xaafadda oo garab ka helaya maamulka gobolka banaadir